go-aanka horta go-aanan ka xunay ayuu ahaa waa go-aanka keenay hadda aniga maxamed ahaan inaan howshan qaxootiyaha aan hay-adda aan ku soo biiro oo wax aan kala qabto waxaanu ku faraxsannahay gebi ahaanba go-aankaas hadda dood iyo wadatashi badan kadib go-aanka gebi ahaanba dowladda kenya inay ka laabatay waanan ku hambalyeynayna dowladda go-aankaas inay ka laabato waxaana u sheegaynaa qaxootiyaha ku nool kenya inay arrintaas welwel mar dambe ayna gelinin cid xoog lagu maquunin karo oo xoog lagu celin karo ma leh xuquuq bay leeyihiin qaxootiyaha meel walba adduunka dowladda kenyana xuquuqdaas inay ilaaliso waa waajib saaran waana ka wada hadalnay haddana runtii waxaan ku faraxsanahay maalinta talaadada ah inay dowladda kenya oo shuruuc cusub keentay oo lagu daryeelaya qaxootiyaha kenya ku nool inay barnaamij caalamka usoo dejin doonaan oo usoo bandhigi doonaan madaxweynaha wadanka iyo hay-adda iyagoo marka ka codsan doona barnaamijka inay beesha caalamka ay taakuleyso marka aad iyo aadaan runtii arrintaasi ugu faraxsannahay inay laga laabtay shacabka qaxootiyaha ku nool kenyana waxaan fari lahayn u sheegi lahayn inayna welwel dambe oo xiritaan ah aynan ka welwelin waa la degaamin doonaa dadka degaanka ku nool oo soo dhoweeyey iyaga iyaga ayaa isku xaquuq heli doona oo ka duwantahay oo bes ah xaquuqda siyaasadda laakiin wax walba ay u baahan yihiin tacliin iyo caafimaad iyo beecmushtur iyo socdaal laisku socdo intaba runtii way heli doonaan horaan ay dhibaato ku qabeen waana u hambaleynaynaa runtii dowladda kenya waana ku faraxsana go-aanka inay ka laabteen guud ahaan regionka waxaa ka taagan dhibaato dhinaca cuntada ah oo ka dhalatay saameynta cimilada arrintaas ka waran nolosha qaxootiga siday saameyn intee la eg ayay ku keentay saameyn weyn ayay ku keentay runtii cuntooyinka aada iyo aad ayaay ayay u yaraanayaan hay-adda w f p oo runtii arrintaas u xil saaran muddo badanba waxay ku taamaysa in dhaqaalo ku filan loo raadiyo waxaana keenaysa runtii cimilooyinka waa meel waa run waxaana keenay dambe midda labaadoo keeni kartana waxaa weeyaan inay deeqbiyaasha ay ka daalaan joog yani yani raashinka ee joogtada la bixinaya soddon sano ka badan yacni howl yacni qaxootigaha lagu daba dheeraatay oo markii dhaqaalaha loo haayey runtii raashinkaasi la siin jiray haddana dhaqaalihii uu yaraado maxaa yeelay meel badan oo caalamka ayaa dhibaato ka jirta sidii ukraine oo baraakac badan iyo dhibaato badan ay ka jirtaa sidii etoobiya oo dagaalo cusba kasoo cusboonaysaday oo dad badan ku barakacay sidii south sudan sida sudan oo hadda runtii dagaal ka socdo dad badan ay ku barakici hayaan marka waxaad moodaa sida yemen soomaaliya oo weli qaxootiyaha kasoo qofbahayaan iyagoo weliba dhowr iyo soddon sano ay xarooyinka qaarkood ku jiraan marka waxaad moodaa inay beesha caalamka runtii ay daal badan muujinayso dadkaasi si joogta loogu taakulan lahay marka waa midda keenaysa in marka la furo fursadooyin kale oo dadkay ku noolaan karaan sida bocmishtirka ay bocmishtir ku samaysan karaan iyaga sida markaa noloshooda ay ku maareen lahayn marka waa jirtaa dib u dhacaas farada badan oo raashinka ku imaaday sabab badan ayaana yeelaya waxaana rajaynaynaa runtii inay beesha caalamka arrintaasi weliba qaxootiyaha soomaaliyeed dib loo eego oo dhaqaalihii ku bixi jiray loo raadiyay si dadka marka ay nolol fiican ku maareyn karaan intay wadanka ka maqan yihiin oo kenya ay joogaan ay ku heli lahaayeen